إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid a maamulada ka jira soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu qaabilayay jawaasista iyo dabadhilifyada maraykanka la shaqaynayay ee meel uu geeyey uu la'yahay una dhashay waddanka afghanistan kadib markii dalkaasi ay la wareegtay imaarada islaamiga ah askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gobollo kala duwan booyad sun waday ayaa waxay ku dhex dilaacday magaalada garowe taas oo keentay in dadka qaar ay miirdaboolmaan inta wa qodobadii warku waaweyne dhegsaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن mid ka mid a maamulada ka jira soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu qaabilayo jawaasiista iyo dabadhelfyada maraykanku meel uu geeyo uu la-yahay ee u dhasho waddanka afghanistan kadib markii dalkaasi la wareegtay imaarada islaamiga ah sikriye cumar ayaa ka waramaya maamulka somalilan ayaa ogolaaday inuu aqbalo qaxootiga ka imaanaya afghanistan ee nafla caariga ah kadib guushii ay gaartay daalibaan iyo xidida usiibidda shisheeyihii dalkaasi haystay iyo dabadhilifyadiisa sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa shalay sheegay inay ka go-an tahay inay qaabilaan dadka maraykanka meel uu ku maareeyo uu u raadinayo ee la shaqayn jiray ciidamadiisii afghanistan ku sugnaa iyo maamulkii uu halkaasi ka dhisay afhayeen u hadlay maamulka somalilan ayaa sheegay in somalilan ay wadahadallo la gashay mas-uuliyiin maraykan ah kuwaas oo ku saabsan in si kumeelgaar ah ay u martigeliyaan qaxootiga afghanistan anigu mabda ahaan waxaan ku raacsanahay in aan martigelino qaxootiga afghanistan muddada kumeelgaarka ah ayuu yidhi sargaalkan isagoona raaciyey in heshiiskani weli uu yahay mid horudhac ah iyadoona farsamooyinku ay weli shaqaynayaan oo aanan la cayimin taariikhda imaashaha qaxootiga dowladda maraykanka ayaa sidoo kale uganda kala xaajoonaysa ogolaashaha qaxootiga qaar badan oo ka mid ah kuwii la shaqayn jiray maraykanka arbacadii diyaarad siday konton iyo kow reer afghanistan ah oo naflacaari ah ayaa ka degtay waddanka uganda iyadoona la filanayo in dad badan oo kale laga daadguraynayo waddankaasi siay u gaaraan maalmaha soo socda daadgurayntan ayaa jawaab u ahayd codsi uganda uga yimid maraykanka oo ahaa inay si kumeel gaar ah u martigeliyaan dadkan halista ku jira askari ka tirsana sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka weydow askarigan waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi axmed aadan yariisow ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa howlgalkan qorshaysan ku dilay askarigan waxaanay goobta uga tageen meydkiisa kaa oo xilli dambe la qaaday askarigan waxa uu ka tirsanaa ciidamada ka howlgala godka jilcow oo ah meel lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah ee lasoo qabto rag iyo dumarba waxaa muuqata in muddo laga shaqaynayay qaabkii loo dili lahaa ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka kala fuliyeen gobolada gado shabeellaha hoose iyo baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen firisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalada baardheere gaar ahaana halka loo yaqaan baraxow jihooyin kala duwan ayaa laga soo weeraray ciidamada dowladda federaalk ee etoobiyaanka magaaladaasi gumaysanaya kaalinaya diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo nawaaxigeeda dagaalka ayaa muddo socday wixii khasaare ee ka dhashayna faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada halkaasi fariisinka ku leh iyo kuwo kaloo ayaguna baar dheere jooga iyo etoobiyaanka qudhowdu marar kala duwan oo hore waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin dhimashay dhaawacle lagu gaarsiiyey dhanka gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kuwa ku sugan magaalada qansax dheere sidoo kale dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa jiray weeraro lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka qaarkood weeraro loo diyaargaroobay ayaa waxaa laga fuliyey jannaale iyo weliba awdheegle halkaas oo ciidamada dowladda federaalka ay firiisimo ku leeyihiin dagaalka ayaa muddo waxa uu ka socday firiisimaha ciidamadu halkaa ay ku leeyihiin waxaa xusid mudan in horay marar kala duwan ciidamadan loo weeraray oo askar badan laga laayay kuwana laga dhaawacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa keebla yuurara iyagoo saacad waliba ka baqaya in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana khasaaro badan la gaarsiiyo sidii horeyba ugu dhacday weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay fulinayso ayaa ah kuwa sii laba kaclaynaya iyadoo habeen weliba la fulinayo weeraro aada u badan booyad sun waday ayaa waxay ku dhex dilaacday magaalada garowe taa oo keentay in dadka qaar ay miirdaboolmaan booyadda ayaa shalay waxa ay ku dhex qaraxday magaalada taasi waxay keentay in suntu ay durba dad badan saamayso ilaa ugu yaraantii afar ruux ayaa la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada garowe kuwaas oo xaaladoodu ay halis tahay sawirro lasoo qaaday waxay muujinayeen dadka oo sidii meyd u yaalla argagax xoogla ayaa mar qura laga dareemay gudaha magaalada garowe goobihii ganacsiga ayaa la xiray dadka qaarna way kala carareen si ay uga fogaadaan goobta suntu ay ku qaraxday suntani ayaa waxay ahayd kiimika ay isticmaasho shirkad joodaryada samaysa ninka mida maamulka garowe ayaa waxa uu ka hadlay sida ay wax u dhaceen waa la mayray runtii intii kiimikadaasi ay gaartay dowladda hoose way mayrtay haddana magaaladii waxay ku soo noqotay si caadiya isu socodkeeda iyo ganacsigeediiba ilaa iyo hadda dadka aanu ognahay oo generaal hosbitaalka yaalla waxa weeye waa saddex qof laba hablood iyo nin maxaan idhaha ciidanka ah ninka ayaa xoogaa laga dayrinayaa ogaalkayga markaan la hadlay maxaan idhahdaay maamulaha isbitaalka runtii saaka waxay ku yeelatay bulshada degmada garowe ku nool saamayn bay ku yeelatay mid ganacsi iyo mid isu socodba dadkii waxay ku noqotay indha xanuun wax daafka oo kalaa bay ku noqotay dad baa matagay dad baa suuxay maxaan idhahdaaye meheradii ganacsiga baa la xiray isu socodka gaadiidka baa ciidanka amnigu joojiyeen wuxuu intaasi ku daray in dadka dhibaatooyinka ay gaareen ay intaa ka badan yihiin oo maxaan idhahdaaye inta isbitaallada tagtay waxaa ka daran inta xaafadoodii dib ugu laabatay inta aniga shakhsiyan ila soo xidhiirtay oo tiri waanu siganay neeftaa na qabatay inta maxaan idhahda indhihii wax ka arki weydey inta indhaha ay kaga xidhantay qaansaroobaad intaa ilmaynaysa oo aniga aan arkay haweenka iyo carruurta dadka tabarta daran kulli waa u sinaayeen dhibaatada halkaa ka dhacday marka waxaan leenahay guud ahaan warshaduhu ha ka fiirsadaan waxyaalaha ay qaadayaan weelka lagu qaadayo aqoon arrinta ha lagu hago laakiinse yaan laga dhigin wax ma garanaysaaye meeshii baa iga buuxsantay waa iska qaadaya waxaan u rajaynayaa kambaniyada warshadaha inaysan dib arrintan oo kale aysan u dhicin ee arrimihii dadka aqoonta u leh la weydiiyo haddii ilaha idmo mar haddii magaaladii marka caadi ku soo laabatay xaaladda magaalada garowe ayaa u muuqatay iminka in ay caadi yaro ku soo noqonayso iyadoo la hadal hayo dhacdadii shalay ka dhacday ee dhibaatada sababtay dowlad diini ah ayaa magaalada ceelbuur waxaa loogu soo gebagabeeyey ragga qora burjukada dowladdan ayaa waxaa qabatay walaayadda islaamiga ah ee galgaduud in muddo ah ayay dowladu halkaasi ka socotay dadka dowladda ka qayb galay waxay sheegayaan in ay ku faraxsan yihiin daruustii walaayadu ay u dhigtay waxay sheegeen in wax weyn ay faa'iideen intii dowladu ay socotay bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta inta noogu soo dhammaaday dowlo aan ku qaadanay muddo saddex isbuucah dowladaas annagoo ah dhagaxleyda waa ku mahadsan yihiin macallimiintii iyo walaalihii juhdigu ku baxshay dowladaas wax badan ayaan ka faa'iidnay wax badan oo naga qaldana ayay noo saxeen ilaahay kheyr badan ha ka siiyo wixii ka soo shaqeeyna waa ku mahadsan yihiin mar kastana waxaan ka codsanaynaa walaayadu inay noogu soo celceliso dowlooyinkan tiradeenna adiga ilaa soddon qofoodaan gaarayna waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay marka waa ka mahad celinaynaa insha allahu tacaala mar kastana diyaaradaan u nahay in nagula soo celceshan mar kasta waa sugana insha allah tacaala dadkan waxa ay sheegayaan in marka hore mugdi ay ku jireen laakiin iminka iftiin uu u dilaacay wax badan ayaan ka faa'iidnay oo awal naga duugnaay iftiin ayaan u baxnay mugdiyaan ku jirnay iftiin ayaan u baxnay walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa waxyaalo badanaan ka barannay salaadii ayaa naloo toosiyey oo faatixada ayaa naloo toosiyey ewel macnaheeda ma aana noqoone waa aan dhedhansannay dhedhan dhedhan sugan hadda marka aan dukanayno markaan dukanayno dhadhankeeda ayaan fahmaynaa ewel dhadhankeeda midna ma aana noqon hawadu meel kale ay naga jirta allahu akbar haddaan iska nidhaa hawadu meel kale ay nala jirtay marka hadda waa dhadhansanaynaa macnaheediiyaan naqaanaa oo nala baray iyo tafsiirkiisii walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa waxaa nala bara taxiyaadkii oo kalea nagala saxay marka walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa ololayaal meeshaan waxaa nagula baray dowro noo socotay muddo labaatan maalmooda nagula soo koobay hadeertaan wakhtigooda uu dhammaaday wax badanna aan ka fahanay naloo soo dhigay cilmiga qaybahiisa ka mida nagula soo dhoweeyey annakuna aan barannay kii awal yaqaanana uu ka sii faa'iiday ka qaybgalayaasha dowladda waxaa la weydiiyey inay soo bandhigaan qaar ka mid a waxyaabihii ay barteen sharuuddu salaad qayb ka mid a haddaan soo qaado sharuuddu salaad waa sideed al islaam qofku waa inuu islaam yahay al aqlu waa inuu aqli leeyahay waltamiisu waa inuu wax kala saari karo wa rafcul xadasi waa inuu xadas iska kor yeelaa wa isaalatu nijaasati waa inuu nijaasada iska suuliyaa wa tasrul cawrati waa inuu cawrada asturtaa wa daquulu lwaqti waa inuu waqtigu soo galaa wa istiqbaalu lqabla waa inuu qablada qaabilaa bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaana la baray oo kale maraati uddiin oo u qaybsantay saddex midda koowaad arkaan ulislaam ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa wa sawma ramadaan wa xaju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila midda labaad ah arkaan ulimaan an tu'mina billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi midda saddexaad oo ah arkaan ulixsaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak walaayaadka islaamiga ayaa waxaa lagu bartaa dowlaha diini ah oo isdabajooga kuwaas oo bulshooyinku ay aada uga faa'iidaan halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan warar ka imaanaya gobolka aljawf ee dhaca waqooyiga dalka yemen ee xaduudbeenada la leh dhulka uu ka arrimayo maamulka aale sacuud ayaa waxaay ku waramayaan in halkaasi ay ka socdaan dagalo xoogan oo dhex maraya dhallinyarada qabaa'ilka iyo maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta aroornimadii hore ee maalintii jimcaha ee shalay ciidamo uu wato kolonyo gaadiid ah oo ka tirsan xuutiyiinta ayaa waxa ay soo aadeen deegaan ka tirsan gobolka aljawf oo ay degaan qabiil lagu magacaabo bininawf waxaana kamiin u dhigay dhallinyaro ku aftirsata qabiilkaasi ciidamada xuutiyiinta oo watay toban gaari ayaa waxaa goobta ku qabsaday dagaal culus oo aanay filanaynin iyagoona noqday wax la dilo iyo wax dhaawacma iyo wax iyagoo nool gacanta lagu dhigo marka laga soo tago tobanaan askari oo xuutiyiinta ka tirsan oo dhimasho iyo dhaawac noqday waxaa gacanta lagu dhigay shan iyo toban askari oo nool kuwaas oo hadda gacanta ay ku hayaan dhallinyarada qabaa'ilka dega waqooyiga waddanka yemen ciidamada xuutiyiinta ah ee kamiinka loo dhigay ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay doonayeen in ay gacanta kusoo dhigaan rag ku aftirsada qabiilka kuwaas oo ay ku doodayeen in ay kasoo horjeedaan xuutiyiinta balse waxaa la fashiliyey qorshahooda inta aanayba gaarin goobtii raggaasi ay ku sugnaayeen qabaa'ilka dega yemen ayaa dagaal kula jira maleeshiyaadka xuutiyiinta ah kuwaas oo aad u necab qabaa'ilka ahlu sunnaha ah xuutiyiinta ayaa waxay aad u necab yihiin qabaa'ilka ahlu sunnaha ah ee halkaa ku nool warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga inta